bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna maanta uu ka bilaabmayaa xadiidka sagaaliyo sagaashanaad can isacb ibni jahaamah saxaabigaa la ydhaha sacb ibni jahaamah waxaa laga wariyey anna rasuula allaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi laaxima seera iyo dhul la manciyo oo la xidhaa uma sugnaanin cid ilaa lilaahi alle mooyaane iyo walirasuulihi rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam ximaa waa bimacna almaxmiyi sida xaashiyada hooseba uu ku sheegayo waa dhulka la ilaaliyey ee qofku xoolihiisa mooye dadka kale uu ka manciyey ayaa ximaa la ydhaha waa seere dhul la seereeyo la manciyey oo cid kale loo diiday marka laa ximaa ay laa maxmiya waa bimacna ismi lmafcuul yacnii dhul la ilaaliyey oo la seereeyey cidna uma sugnaan oo uma bannaana ilaa lilaahi walirasuulih allah iyo rasuulkiisa mooye marka hore lilaah waxaa loogu bilaabay litabaruk iyo waxaa loo mancinayo ama loo xidhayaa alle dartii iyo danguud inay tahay baa ilaahay loogu hormariyey ilaa lilaah laakiin xaqiiq ahaan iyo ficil ahaan cidda seeraynaysa ama mancinaysa ee dhulka xidhaysaa waa rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo dee khaliifkii muslimiintoo dhan u telinayey iyo hoggaankoodii ah haddaba culimmadu halkan waxay isweydiiyaan goormaa seeruhu bannaan yahay siduuse u bannaan yahay seerena waad fahamteena waa bimacna almanciyo waa dhul loo diiday dadkii kale cid gaara mooyaane markaa taasi ma bannaantahay mise ma bannaana waxay culimmadu yidhaahdeen qofka xaakimka ee ummadda u talinaya ee booskii rasuulka oo kale fadhiya sala allahu calayhi wasalam ilaa rasuulku xaakimkii ummaddu ahaa markaa qofka madaxda ee muslimka ee ummaddii u talinaya seerihii waa xidhi karaa oo dhul waa seerayn karaa waxaanu u xidhayaa ma aha maslaxadiisa oo xataa kan madaxda ah isagu inuu xoolihiisa u xidhaa uma bannaano maslaxa khaasa laakiin wuxuu u xidhayaa limaslaxati almuslimiin maslaxada danta guud ee ummadda islaamka sida xoolihii sakawaadkii la soo ururinayey fardihii jihaadka lagu gelayey xoolaha dadka muslimiinta ee lume ee baadida ee la hayo waxyaabaha danta guud ee ummadda ka dhaxaysa dhulkii uu xidhi karaa xaakimku marka marka koowaad cidda wax seerayn karta ama xidhi karta waa qofka xaakimka ah maaha qof kastoo shacab inuu dhul iska waxa weeyaan seersanayo dhul aanu isagu ixyaa iyo noolayn ku samayn ama aanu mulkiyin marka xaakimkunbaa xidhi kara seeraha wuxuu u xidhayaana waa dantaa guud ee muslimiinta haddaba waxaa jira dhulka laydhaa al ardu lmawaat dhulka aan noolayn ee bannaanada dee miyiga aan meesha aan degaankii magaalada cumraankii la deganaayo guryaha meelaha ka baxsan ee bannaanka shishe ee dhulkaa waasaca ah inta aan la noolayn een tacab la gelin een beer laga qodin ama ceel laga qodin ama guri aan laga dhisin mawaat baa laydhaa wax dhintoo kale waayo dhulka noloshiisa waa in la camiro wax laga qabto marka dhulkaa laydhaa almawaat waxaa lagu mulkiyi karaa oo keliya kow bil ixyaa horta noolayn oo qofkii inuu beertiisii uu qodanaya ay tahay ceelkiisii uu ka qodan yahay gurigiisii uu ka dhisan yahay degaankii uu degan yahay waa noolayn taa wuu ku mulkiyi karaa waxaa kaluu ku mulkiyi karaa biliqdaac in xaakimka muslimku u gooyo oo uu idhaa intaasaan ku siiyee noole oo waxa weeyaan ka shaqee intaa loo gooyey lafteeda hadduu noolayn waayo xaakimku wuxuu xaq u leeya inuu kala soo noqdo maanta haddaba waxa caadi aynu naqaano ee dadku ay ku dhaqmaan gaar ahaan weliba markii waddanka lagu soo noqday buurtaa ilaa buurtaa inta u dhaxaysa ree hebel baa lahaayoo aabbahood ama awogood baa degi jiray beer ma aha ceel ma aha degaan ma aha waa arle ilaahayoo buurka buur taasi wax jira maaha sharciga islaamka waayo maanta meel walba waa la leeyahay meel aan la lahaynba ma jirto buurtii baa la leeyahay bannaankii baa la leeyahay toggii baa la leeyahay meel walba meeshu maalin soo agmaray annakaa lahayn oo ku abtirsan jirray baa layihi markaa taasi horta wax sharciya ma aha asal ahaanna dhulka dowlad baa leh berigii hore xataa waddanka aan laga baqixin dee waxa weeyaan dowladduunbaa dhulka iyo talada iyo amarkeeda lahaan jirtay ma la soo noqday nin walba intii gacantiisu gaadhay buu yidhi intaan annakaa lahaan jir markaa dee ummadda intii dhulka horqabsatay mooye intii kalaa bannaan kusoo dhacday soo maha marka waa iska dulmi iyo jawr qofku inuu dhul aanu waxba ka qabsan uu iska sheegto dowladduna xaq waxay ugu leedahay qofku inta uu nooleeyey beertiisa uu beeranayo xaq buu u leeyahy dadku dee dad beero badan lea jira qofkii noolaynaya ee beer waxa weeyaan beero samaynaya wax ku beeraya dee waxa weeyaan dhulkii wuu nooleeyo waa camira qofku inta uu degan yahay dee isagaaba degan laakiin dhulkaa aan iyadoon waxba ixyaa lagu samayn bannaanada iyo buuraha la yska sheegtay ee calaamaduhun lagu samaystay waxa weeyaan sharci ahaan waa qalad marka laa ximaa ilaa lilaahi walirasuulihi ay laa maxmiya dhul la seereeyo la ilaaliya cid uma sugnaan alle iyo rasuulkiisa mooyaane marka rasuulkana booskiisa waxaa soo gelaya baynu dadkii madaxda muslimiinta oo dhulka iyagu u xidhi kara danta guud oo iyaga laftooda aynu idhi iyagoo madaxa oo madaxda iyo dowladdu ay xaq u leeyihiin danta guud iyo dhulka caamka ah haddana taa caamka ah lafteeda iyagu inay xidhaan wax u bannaan ma aha waa inuu maslaxada muslimiintunu xidhaan laakiin hadduu idhaa intaan anu xoolahaygaan u xidhay walow madaxweynena ha noqdee wax u bannaan ma aha waayo dadku daaqa iyo biyaha iyo dhulka caamka ah wuu ka dhexeeyaa ninna gaaruma laha nin walba intuu nooleeyo uu ka deguu keliya dhulka al ardu lilaah ummaddana way ka dhexaysaa laakiin qofku intaa uu ixyaa ku sameeyo intaa uu qoto intaa uu ceelka ka qoday intaa uu guriga ka dhistay intaa uu noolaynayu dee kaleeyi can isacbi bni jasaama waxaa laga wariyey anna rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam qaala uu yidhi laa ximaa ay laa maxmiya dhul la seereeyo oo la manciyo oo la diidaa ma jiro oo cid uma sugna ilaa lilaahi alla mooyaane iyo walirasuulihi rasuulkiisa mooyaane sala allahu calayhi wasalam can abi darin waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi kuntu waxaan ahaa maca nabiyi nebiga la jirkiisa aan ahaa sala allahu calayhi wasalam falamaa absara markuu nebigu arkay yacnii wuxuu u jeedaa uxudan buurta uxude buurta uxud oo lagu tusaaleeyo wax alle wixii weyn waa buur weyn oo madiina ku xeeran ama ku wareegsan markaa nebigu markuu arkay buurta uxud qaala wuxuu rasuulku yidhi maa uxibu ma jecli annahu jabalkaas ama buurta uxud taxawala inuu iigu beddelmo lii aniga dahaban dahab oo buurtaasi ay dahab ii noqoto ama tuxawalu lii dahaban majhuul haddii laga dhigo in la iigu beddelo dahab buurta uxud dahabka oo yamkutu ku nagaana uu ku nagaanayo cindii agtayda minhu dahabka xaggiisa uu kaga nagaanayo diinaarun hal diinaar fowqa alaatin saddex habeen wax ka badan wuxuu yidhi ma jecli buurta aad aragtaanee uxudee weyn in inta gebigeedaba dahab la iiga dhigo saddex maalmood wax ka badan hal diinaar uu igaga hadho macnaha waxaan jeclahay gebigeeda iyadoo dahaba haddii gacanta la ii geliyo inaan wada bixiyo intaan saddex isha aanay dhammaan ilaa diinaaran diinaar mooyaane kaasoo ursiduhu aan u diyaargaraynin lidaynin deyn alla ilahe diinaar dayn aan u diyaargareeyey oon isaga bixinaya mooyaane shilin kale inuu igaga hadho ma jecli uma qaala dabeed nebigu waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam al akharuuna kuwa ugu fara badan ay maalan xagga xoolaha hum iyagu al aqalluuna waa kuwa ugu yar ay ajran wa hawaaban xagga abaalmarinta iyo ajarka ilaa man mid mooyaane kaasoo qaala ay facala qaala waa bimacnaa facala maanta ilaa man mid mooyaane kaasoo qaala ay facala ku sameeyey bilmaali xoolihii ku sameeyey haakadaa sidaa wa haakadaa iyo sidaa wa haakadaa wa ashaara markaa wuxuu ku tilmaamay abuu shihaabin abuu shihaab bayna yadayhi hortiisuu tilmaamay oo uu yidhi sidaa nin ku sameeyo macnaha u bixiyey wa can yamiinihi miyigtiisuu tilmaamay sidaa nin u bixiye xoolihii wa can shimaalihi bidixdiisuu tilmaamay sidaa nin u bixiyey macnaha nin dhinac walba u faraqo u bixiyey oo macnaha xoolihii si walba u bixiye mooyaane wa qaliilun waa ay yar yihiin maa aad bay u yar yihiin hum iyagu kuwa xoolaha dhinac walba bidix iyo midig iyo hor iyo dibba u bixinayaa waa yar yihiin oo maada ama waa zaa'ido ama waa sifa lita'kiidi alqila ama waa sifo lagu sii sifaynaya qaliil oo qilada un lagu adkaynayo oo wa qaliilun waa in yar maa u aad u yar hum iyagu kuwa sidaa samaynaya wa qaala waxau ihi nebigu makaanaka halkaagaa sii joog abuudarow xataa aatiyaka ilaa aan kuu imanayo wa taqadama waa hormaray nebigu hayra baciidin ay makaanan hayra baciidin meel aan durugsanayn ayuu u hormaro uu tegey fa samictu dabeed waxaan maqlay buu yidhi abuudar sawtan cod fa aradtu waxaan doonay an aatiyahu inaanu imaado uma dakartu dabeed waxaan xasuustay qowlow hadalkuu nebigu yidhi makaanaka war halkaagaa sii joog xataa aatiyaka ilaa aan kaaga imanayo falammaa jaa'a markii uu nebigu yimid qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulkii allow alladii kii samictu aan maqlay waa maxay waa adawaatulistifaamkii oo meesha ka maqane ay maladii samictuhu kii aan maqlay muxuu ahaa aw qaala ama wuxuu yidhi alsawtu aladii samictu ay ma sawtu codkii waa maxay alladii sawtkaa oo samictu aan maqlay qaala dabeed nebigu wuxuu ku yidhi wahal samicta ow ma waxbaad maqashay qultu waxaan ku yidhi haddaan abuudarahay nacam haa qaala nebigu waxau yidhi ataanii waxa ii yimid jibriilu jibriil fa qaala dabeed waxa uu jibriil yidhi man axadka maata dhinta huwa manku min ummatika ummaddaada xaal uu ka mid yahay laa yushriku isagoon la wadaajinayn billaahi bicibaadatiillaahi alla cibaadadiisa shay a waxba ninka dhinta isagoo an ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajin dakhala aljannata jannada waa gelaya qultu waxaan idhi haddaan abuudarahay wa in facala kada wa kada haba sameeyo sidaa iyo sidaasi ma gelaya qaala nebigu wuxuu yidhi nacam haa fii bacdi riwaayaat wain zanaa wain sariq wain zanaa wain saraq yacni waxau nebiga ku yidhi xataa hadduu zinaysto uu xado xataa hadduu wax zinaysto xataa hadduu zinaysto uu xado waa gelayaa jannada haada alxadiis marka hore waxaa ka muuqata ihtimaamka iyo dadaalka uu nebigu sala allahu calayhi wasalam ku dadaalayey inuu hor ilaahay waxu bixiyo iyo suhdiga uu ka saahiday adduunyo ee dan iyo muraad aanu ka lahayn waayo adduunyadu wax qiimo a lamay lahayn oo dee low tasinu dunyaa cinda allaahi janaaxa bacuudatin maa saqa kaafiran minha sharbata maa xadiidka nebigu sala allahu calayhi wasalam iyadoo hortiisa iyo maskaxdiisa iyo maankiisaba uu xadiidkaasi ka muuqdo ayaanu adduunyada danayn jirin oonay culaysba la lahayn sidaa darteed ayaa wuxuu yidhi haddii buurtaad aragteene uxudoo dahaba gacanta la ii geliyo ma jecli saddex habeen wax ka badan agtayda hal diinaar inuu kaga baaqi noqdo diinaar aan dayn u daayey mooyaane waxaa kaloo laga qaadanayaa markaa dee deeqsinimada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam kaana yucti cataa man laa yakhsha alfaqra waxa uu bixin jiray wax bixin qof aan weligii caydhnimo ka cabsoonayn oo ilaahay ku kalsoon tabaaraka wa tacaala waxaa kaloo laga qaadanayaa ihtimaamka deynta in layska bixiyo siduu ugu dadaalayay u danaynayay ilaa diinaaran ursiduhu lidaynin ursiduhu ama arsuduhu labadaba waa loo dabdiyey markaa qofku hadduu dayn xambaaro ama dayn u qaato dee inuu xoolahaba isagu lahaayuu yeesho ma aha eh waa inuu ku warwaro siduu isaga bixin lahaa man akhada amwaala annaasi yuriidu adaa'aha adda allaahu canhu waman akhada amwaala annaasi yuriidu itlaafaha atlafahu allah nebigu sala allahu caleyh wasalam xadiidkaa kale wuxuu ku yidhi ninka xoolaha dadka qaata isagoo doonaya inuu iska gudo ilaah baa ka gudo u sahla siduu isaga bixin lahaa laakiin ninka u qaato si uu baabi'iyo inuu dibba ugu soo celin oo markaasi ay ugu dambayso dee ilaahayba isagana baabi'iya macnaha waa habaar iyo cuquubo iyo culays ku dhacaya waana caado dadka qaarkood ay leeyihiin oo xun oo inay deyntuna ku badanto qof walba wax ka qaadayo markaasina ay ugu dambaynayso damba aanu waxa weeyaan xilba aanu iska saaray nebigu sala allahu caleyh wasalam wuxuu tilmaamay al akharuuna hum al aqalluun waa sida haalibka ah waxaa laga yaabaa nicma almaalu saalixu lilcabdi saalix nebigu waa kii lahaa yacni waxa wanaag badanaa xoolo wanaagsan oo nin wanaagsan gacanta u galay waayo wuxuu ku qabanayaa wixii rabbi oo raallida ka ahaa diinta ayuu ku dareelayaa dadku ugu naxariisanayaa oo wax badanoo dan guuda ayuu ku qabanayaa laakiin dee intaasi way yarta laakiin sida haalibka ah dadka ugu xoolaha badan waa kuwa ugu ajarka yar oo dee xoolihii badnaa xisaabtiisii iyo mas-uuliyadda ka dhalanaysa ayaa aad u fara badan bal waxaaba laga yaabaa dembi badan iyo culays badani inuu ka soo gaadho xoolaha u dhaqay ee xaqoodii aanu gudin dartood waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa inqiyaadkii iyo hoggaansankii saxaabada ridwaanullaahi calayh abudar nebigu wuxuu yidhi makaanaka xataa aatiyak markuu cod maqlay nebiga dee aad bay u jeclaayeenoo waxaaba laga yaabaa inuu islaatalooma waxba ku dhacay ayuu is yidhi dhaqaaq soo haddana xasuustee makaanaka bartii kamuu dhaqaaqin marka waa inqiyaadka iyo hoggaansanka saxaabadu kol haddii nebiga ay hadal ka maqlaan dhinacna umay dhaafi jireen waa ku dhaqmi jireen waana ta laga rabo qof kastoo nebiga jecel sala allahu calayhi wasalam low kaana xubuka saadiqan la atactahu ina almuxiba liman yuxibu yutiicu kalgacalkana waxaa calaamad u ah mutaabaca iyo raacitaan waan jecelahay raacina maayo waa beentaa laakiin haddaad raacdo markhaatigii waxaad ku furtay in jacaylkaagu uu run yahay oo markhaatiga iyo calaamadda runnimada maxabadaadu waa raacitaanka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa in ahlulkabaa'irku walow loogu goodiyey cuquube iyo cadaab dee haddana ahlu janno ay yihiin ahlu jannahaasi xaalan aw ma'aalan ama horaha ka galaan ama dib ha ka galaan oo caqiidada ahlu sunnuhu waxay tahay dadka kabaa'irta sameeyey iyagoo muwaxidiina sinada iyo xaditaanka iyo waxyaabaha lamid dembiyada waaweyn ku dhaca iyagoo dad muslimiin oo muwaxidiina waa taxta almashii'a ilaahay waxa weeyaan mashii'adiisa ayay ka hoos sugan yihiin oo in shaaa cafaa canhum wa in shaaa cadabahu hadduu doono rabbi waa cafinayaa oo horuu jannada ka gelinaya arxamu raaximiin hadduu doonana waa cadaabayaa oo inta laga soo gooyo waxay galeen bay jannada ku dambaynayaan ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wa yakfiru maa duuna daalika liman yashaa ilaahay ma dhaafo in loo shariik yeelo waa haddii lagu dhinto dhaafi maayo laakiin wixii shirki ka soo hadhay ee kabaa'iru dunuub iyo macaasi kale ah ilaahay tabaaraka wa tacaala cidduu doonuu u dhaafaa waa taxta almashii'a marka dee nebigu sala allahu caleyh wasalam waxa uu tilmaamay oo uu yidhi oo uu yacni wuxuu yidhi jibriil baa ii yimid oo yidhi qofka ummadaada ka mid ee towxiid ku dhinta jannada waa gelayaa markaa dakhalaljannatada yacni waa awalan aw aakhiran ama horuu ka geli haddii arxamuraaximiin uu cafiyo waxbaba aanuu qabsan ama gadaal buu ka geliyo haddii macaasidii uu galay laga soo maydho dee jannuunbuu ku dambayn markaa dakhalaljanata kollayba ma'aalka iyo cidhibtiisu waa uun janno ama hore ha ka gala ama dib ha ka galo haddaba abudar arrintii baa la cuslaatay wuxuu yidhi wa in facala kada wa kada oo xataa hadduu sidaa iyo sidaa sameeyo xataa hadduu sinaysto uu xado miyuu janno geli nebigu wuxuu yidhi haa nacam waa gelayaa markaa dee waxaa laga qaadanaya halkaana sicatu raxmatillaah wa cafwi wa makfirati ballaadhka naxariista rabbi dembidhaafkiisa iyo dulqaadkiisa oo mahmaa aad samayso dembi kastood gasho fa makfiratullaahi acdam wa raxmatullaahi awsac dembidhaafka alle iyo deeqdiisa iyo raxmaddiisa iyo dulqaadkiisa uunbaa ka sii ballaadhan markaa ruuxa muslimkii inuu quusta ma aha wax kastoo dembi uu sameeyo ilaahay tabaaraka wa tacaala raxmaddiisuunbaa ka ballaadhane waa inuu toobadkeenuu soo noqdo oo waswaaska shaydaanka marnaba aanu qaadan can abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyey can inabiyi nebiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala inuu nebigu yidhi iyaakum idinka iyo waxaan idiin kala digayaa waljuluusa fadhiisiga fid cala turuqaati waddooyinka aad fadhiisataan laamiyada iyo shawaaricda caamkee la marayo inaad fadhiisataan baan idinka digayaa baa nebigu saxaabadii ku yidhi faqaaluu dabeed waxay yidhahdeen saxaabadii maa lanaa nooma sugna rasuulkii allow buddun maarmitaan minhaa waddooyinkaas maarmitaan aannu ka maarannaaba nooma sugna oo waddooyinka kama maarmayno innamaa hiya waddooyinkaasi waxay tahay uun majaalisunaa makaanu fadhiyadayadii meelahaanu fadhiisananay oo nataxadadu waannu ku sheekaysannaa fiiha dhexdeeda qaala rasuulku waxa uu ku yidhi faidaa abaytu haddaba haddii aad diiddeen ila almajaalisa meelaha la fadhiisanayo ee waddooyinka inaad tagtaan mooye wax kale haddaad diiddeen marka faidaa ataytumu lmajaalisana riwaayaadka qaarkood baa ku soo arooray markaad timaadaan meelaha la fadhiisanayo faidaa abaytumna waa riwaayadan nuskhadaydu ay qorayso faidaa abaytum marka aad diidaan ila almajaalisa haddaba majaalisa lababa waa lagu macneeyo in la yidhaahdo waa min itlaaqi almaxalli wa iraadati alxaalli maxalkiibaa la cabiray la fadhiisanaya fadhiga laftiisaoo mastarkii baana loo jeedaa macnuhuna ila almajlis ee ila aljuluusa loo jeeda fadhi mooye wax kale haddaad diideen waxaa kaloo ku bannaan in la yidhaho waa calaa xadfi mudaaf oo faidaa abaytum haddii aad diideen ila almajaalisa ee ilaa juluusa almajaalisi makaanu fadhiyada iyo meelaha inaad fadhiisataan mooye wax kale haddii aad diideen fa actuu siiya adariiqa waddada xaqahaa xaqeeda siiya ariiqana yudakar wa yu'anas iminka damiir mu'anas wuu celiye waddadaa xaqeeda siiya qaaluu waxay yidhahdeen wamaa xaqu tariiqi oo waddada xaqeedu waa maxay qaala wuxuu nebigu ku yidhi kadulbasari ay huwa xaqaa waddadu kadulbasari aragga laabitaankiisii weeyi indhihii waa inaad laabto kol haddaad waddo u soo badheedhay dee cid walba way soo mari wax munaasab iyo waxaan munaasab ahaynba ishu way ku dhici haddaad laabi weydo marka indhaha laaba oo wixii xun waxa weeyaan ka laaba wa kaful adaa iyo dhibaatadaadii ood ka haysato dadka oo dhibkaagiina dadka ka manci oo macnaha adigu ha dhibin waraddu salaami salaantiina celi oo kol haddii lagu salaamo waxa weeyaan salaanta celiyo dee waxa weeyaan salaantii ka jawaab wa amrun iyo amrid weeyaan la amro bilmacruufi waxa wanaagsan iyo wanahyun diidma la diido canilmunkari wixii xumaa ee shariicadu inkirtay waxaa la inkiray waa maa ankarathu shariica wixii shariicadu diiday ilan wanaagga macruufka iyo munkarka ma aha caqliga waxa lagu wanaagsada ama lagu xumaysta eh waa sharcigu wixii uu wanaajiye ama uu xumeeyey faalxasanu maa xasanahu sharc waalqabiixu maa qabaxahu sharc marka wixii shareecadu inkirtay baa looga jeedaa almunkar marka xuquuqdan waa xuquuqu ariiq araggaagii inaad laabto dhibaatadaadii inaad dadka ka haysato oo kol haddaad waddo fadhiisatay qofka maraya ha kaa nabadgala af iyo adinba ku aad xamato iyo ku aad cayda iyo ku aad ilqalloocda ku eegta iyo ku aad gacan la gaadha hadday noqdaan dee waxa weeyaan xaqii waddada maad gudan waraddu salaam iyo salaanta celinteedii oo assalaamu lilmaashi salaanta bilowgeeda waxaa le qofka socda ee waddada maraya celinteedana waxaa le qofkii fadhiyey lasoo maray oo aadaabta waa la kala leeyahay bilowga iyo iyo radinta ama jawaabka oo bilowga qofka socotada ah lee soconaya jawaabtana qofka fadhiya salaanta markaa bilowgeedu waa sunne in la celiyaase waa waajib waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha haddii jamac la yahay waa fardu kifaayo oo qof keliya hadduu celiyo waa ka dhacayaa intii kale keligii hadduu yahayna waa fardu cayn isagay mutacayin ku tahay wa amrun bilmacruufi wa nahyun cani ilmunkar dee wixii wanaagsan uu arko inuu dadka faro wixii xune ka soo horbaxay inuu dadka u diido waa min xuquuqi ariiq ayay ka mid tahay waxyaabaha xadiidka laga qaadanaya waxaa ka mida dar-u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi lmasaalix waddada inta la fadhiista in xaqeeda la mariyo nooc manaafic iyo masaalix iyo dan baa ku jirta dee in la fadhiista dembina waa ka dhalan karaa haddii aan laga taxadarin marka yacni markuu rasuulku leeyahay iyaakum waljuluusa cala aturuqaati waxaa laga qaadanayaa dar'u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi lmasaalix walow waxoogaa masaalixii haba ku jirtee laakiin waxaa habboon in kol hadday suurowda inay dhibi ka dhalanayso in laga dheeraado waxaa kaloo laga qaadanayaa diidmada iyo nahyigaasi inuu yahay tansiih ee taxriim aanu ahayn oo nahyu tansiih yacni nahyu taxriim hadduu yahay dee umaba ogolaadeen markanay yidhaahdeen maa lanaa buddun minhaa maba bannaane ka dheeraaduu odhan lahaa laakiin wuxuu ugu ogolaaday nahyiga horaan taxriim ahayne tansiih ahaa marka waa uun laga wanaagsan yahay laakiin muxaram ma aha haddiise ay daruuri noqoto xaq siiya waddada oo xuquuqdeeda oofiye weeyaan can cabaayata bni rifaacata waxaa laga wariyey ibna raafic ibni khadiij ina raafic ibnu khadiij ahaa can jaddihi awowgii raafic waxa uu ka wariyey qaala inuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn maca nabiyi nabiga la jirkiisaaanu ahayn sala allahu calayhi wasalama bidilxulayfata meeshaa dilxulayfa la yidhaahdo ee miiqaadka reer madiine ah waa reer madiine halkay xajkii cumrada ka soo xidhaan iyaga iyo wixii waddadooda soo mara abyaar cali baa imminka la yidhaa laakiin waa miiqaadka madiine iyo ciddii soo marta oo dulxulayfa waa halkaas marka waxau yidhi kunnaa waxaanu ahayn maca nabiyi nebiga la jirkiisaanu ahayn bidilxulayfata meeshaa dilxulayfa la yidhaahdo ayaannu la joognay fa asaaba annaasa dadkii waxaa haleelay juucun gaajo ayaa haleeshay dadkii waa gaajoodeen fa asaabuu dabee dadkii waxay haleeleen ibilan geel iyo wahanama adhi oo macnaha waxa weeyaan haniime ah geel iyo adhi khaniime ah ayay dadkii la kulmeen fanadda minhaa baciirun idinka nusakhiinna tan shanawaaniga mooyaane nusakha kale maxaa ku xiga halkaa fanadda wa kaana nabiyuhaa intaasuu aniga matniga ka tegay hoostu ku qorhoostan ku akhriya waxa uu yihi fanadda minhaa baciirun fatalabuuhu faaciyaahum wakaana markaa wakaana nabiyudaa xaashiyada hoose aanu matniga sare ku qorin hoostaynu ku akhriyan fa asaabuu dabeed dadkii waxay haleeleen ibilan geel iyo wakhanaman adhi khaniima ayay soo heleen iyagoo gaajaysan wa kaana nabiyu nebiguna wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam fii ukhrayaati alqowm dadka xaggooda dambe ayuu nebigu ahaa facajiluu dabeed dadkii waa degdegeen oo wadabaxuu waa gowraceen xoolihii way qasheen wa nasabuu lquduura dhariyihiina waa dhadhaareen yacnii dharyihii bay taageen dee dhadhaaradii inta dhulka loo dhigay ayaa dharyihii dabkaba la saarayba waa la karsanaya fa amara nabiyu dabeed nebigu wuxuu amray sala allahu calayhi wasalam bilquduuri ay biikfaa'i alquduuri dharyihii in la daadiyo la afrogo ayuu amrayoo fa ukfi'at waa la gembiyo waa la daadiyey uma qasama dabeed xoolihii nebigu waa qaybiyey facadala wuxuu la simay cashratan toban oo min alkhanami adhigii ka mid a bibaciirin neef geela baciirka iminka awrkii un looma jeedo waa tulud geela oo lab iyo dhidika doonaha noqoto awr ama hal ama yani wixuu doonaha noqdo waa un neef geela loogama jeeda hadda awrka gaar ahaan facadala wuxuu la simay cashratan toban oo min alkhanami adhigii ka mid a bibaciirin neef geela oo tobankii adhi ahaa iyo neefkii geel ahaa ayaa uu issimay oo qofkii dee ama neef geela halkuu toban neef ka qaadan lahaa labadaasuu simay oo tobankii adhi ahaa waxay u dhigmaan hal neefoo geela fanadda dabeed waxaa ka cararay minhaa geelii baciirun awr baa ka cararay ama neef geelaa ka baxsaday fa talabuuhu dabeed way dalbeenoo waa doondooneen oo macnaha waa eryadeenoo dee waa dabagaleen si ay u soo qabtaan fa acyaahum dabeed waa daaliyey waa gaadhi waayeen neefkii geel ahaa wa kaana waxaa fi lqowmi ragga waxaa ku dhex jira ama qowmka yacni wa kaana waxaa fi lqowmi qowmka dhexdiisana waxaa ku sugnaa khaylun farda yasiiratun yar yacnii fardaha lagu eryan lahaana way yaryihiin fa ahwaa waxaa hoobtay markaa rajulu nin oo minhum iyaga ka mid ah ayaa macnaha la eegtoo ku riday bisahmin leeb nin iyagii ka mid ah ayaa neefkii geel ahaye la gaadhi waaye leeb la tiigsadoo la eegtay oo macnaha lana helay fa xabasahu llaahu dabeed ilaahay waa xabisay waa joojiyey leebkii markuu ninkii la helay neefkii geelaha ilaahay waa xabiso waa joojiyey uma qaala dabeed waxa uu nebigu yidhi inna lihaadihi albahaa'imi inna lihaadihi tani waxaa u sugan albahaa'imi ee mayeedhaanka ama xoolaha ah awaabida kuwa fakada oo sida duurjoogta bahalaha duurgalka oo kale yaaca ayaa ka mid oo fakada oo macnaha markii gowrac lays yidhaah aan la gowrici karayn oo fakanaya ayaa ka mid a xoolihii inna lihaadihi tani waxaa u sugan albahaa'imi ee xoolaha awaabida kuwa fakada oo carara ka awaabidil waxshi sida xayawaanka iyo bahalaha duurgalka ah yacni waxa weeyaan kuwooda cararo oo kale yacnii sida bahalaha duurgalkaa cararkooda oo kale markay dad ku soo baxaan ay fakanayaan ee cararayaan ee dabeed la ugaadhsado ugaadhaa duurgalka ah oo kale xoolihii aad dhaqanayseen qaar la midaa jira oo mar alla markaa istidhaahdaan gowrac oo ku intifaaca cararaya sida maxaanku idhaha dugaagga ama bahalahaas famaa khalabakum wixii idinka adkaado minhaa bahaa'imtan ka mid ah wixii idinka adkaada ee u taag weydaan ee aad qalan kari weydaan fasnacuu waxaad ku samaysaan bihi isaga haakadaa sidanoo kale ku sameeya fa qaala wuxuu yidhi jaddii awowgay raafic innaa anagu narjuu waxaannu ka baqanaynaa nebi allow ow nakhaafu ama aannu ka baqaynaa alcaduwa cadowgii hadaa berritoo leh ficilka narjuu ama rajuhu yakuunu bimacna atamac wa bimacna alkhawf tamaca iyo wax in la quudareeyo la rajeeyena waa noqdaa cabsida iyo baqahana waa noqdaa faman kaana yarjuu liqaa'a rabbih labadiiba waa u suubanaya bimacna alkhawfi aw itamac qofkii rajaynaya amase ka baqanaya halkan markaa narjuudi waa bimacnaa nakhaafoo innaa narjuu waa shakun min arraawi waa isku macno laakiin labada ereyta uu cabiray buu kala garan lahayo waa shaki raawiga waxaanay tilmaamaysaa diqada iyo taxariga iyo siday ugu dadaalayeen ereygu ereyga inay sidiisa usoo naqliyaan oo inay waxba ka bedelin fa qaala jaddii wuxuu yidhi awowgii raafic wuxuu yidhi innaa anagu narjuu waxaanu ka baqaynaa aw nakhaafu amaannu ka cabsoonaynaa alcaduwa cadowgii hadaa berri toole yacni waxaannu ka baqaynaa inaannu berri cadowgii la kulanno oo macnaha jihaadka iyo duulaanka aan gallo walaysad manay ahaanin macanaa annaka la jirkayaga mudan midiyana ma haysanno mudan waa jamcu mudya ee afa nadbaxun wax ma ku qalannaa bilqasabi aalaha ama qoryaha dhaadheer ee falliidhka ama jidhifta laga soo jaraa ee af badan tahay taa ma ku gowracan ma ku qalan karaa oo aalaha kaynu ana aala sonkorka dhuuxiisa macaan ee hoose marka laga yimaado ee dee waxa weeyaan qobkiisan sare ama qalka sare aad buu afbadan yihi oo sida mididoo kale ku saraya haddaad iska ilaalin weydo marka waxaa loo jeedaa uun qasabka ama aalaha ha noqde ama zarcii kale ha noqdee zaraca aynu beeranayno qoryahooda dhaadheer ee marka falliidh laga soo goosto wax af badan u noqonayo qorigaas ma ku qalannaa u weyaan macnuhu ama aalaha ha noqda ama nooca kale zarca marka afanadbaxu ma ku qalannaayo ma ku gowracannaa bilqasabi aalahaas jidhiftiisa ama falliidhkiisa afka badan leh ama zaraca qoryahiisa qoryaha dhaadheer ee afka badan ee zaraca ka soo go'a balka wax ma ku gowracannaa qaala markaa nebigu wuxuu ku yidhi maa anhara wixii daadiya addama dhiigga oo wadukiro lagu xuso ismullaahi magaca alle calayhi korkiisa fakuluuhu cuna waa qaacido caama wax alle wixii dhiigga daadiya dee markaa xowlulmariidada lagu jaro ama gowricii rasmiga ahaa dee dhiiggiina uu soo boodayo magacii allana aad u qabataan waxa weeyaan cuna ayaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam laysa sinna waddufra laysa xaal aanu ahayn huwa ayilmunhiru kaa dhiigga daadinaya munhirka ismiga faacil waxaa laga fahmayaa anharada anhara yunhiru marka munhir waa ismigii faacil kii wax daadinayey marka wuxuu yidhi wixii dhiigga daadiya magaca rabbina lagu xuso cuna laysa xaal aanu ahayn huwa ayilmunhiru kaa dhiigga daadinaya assinna iliga aanu ahayn iyo wadufra waxa weeyaan ciddida aanu ahayn wasauxadiukum waanaan idinka warramay can daalika ay can cillati daalika arrinkaa la diiday sababtiisa waa idiin sheegi doonaa ama sinnu iligii miyaa fa cadmun waa laf lafna in wax lagu qasho ama lagu istijoodo waa laynoo diido sida xadiidkii kaleba tilmaamay waxaa lagu cileeyey fa innaha zaadu ikhwaanikum min aljin walaaladiinna jinka ah zaadkooda weeyaan oo markaad wax ka cuntaan hilibkaa ka cunteen ku ka badan baa loo saaraya marka istijadana dee qoryaha iyo dhagaxaanta iyo waxyaabaha mooyaane lafaha waata la diiday in lagu istijoodo marka wuxuu yidhi ama sinnu fa cadmun iligii miyaa la diiday dee isagu waa laf lafna ma bannaana in wax lagu qasho iyo in lagu istijoodo toona wa ama dufru ciddidii miyaa fa mudal xabashati nimanka xabashida midiyahooda weeyi dee gaalo inaynu shabbahnana waa laynoo diiday oo waa laynaga reebay man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum hada alxadiid waxaa laga qaadanayaa xoolaha dee waxaa loo gowraca oo loo qalaa si ka duwan ugaadha la ugaadhsanayo waxaynu soo marray ugaadha gowracoodu waxa weeye waxaad wax ku ugaadhsanaysa inaad bisinka ku dirto kaasaa gowracu ah marka aygaagii bismillaahi markaad ku dirteed qaba tidha ee ugaadhi uu soo qabto eed u tagto hadday bakhtidoo naftiiba ka baxday gowrac waxa u ah qabashada aygu qabtay gowrac kale looma baahna laakiin dee xoolahan duurjoogta aan ahayn ee dadla joogta ee la rabaystay dee caadi baa qofku bismillaahi u qalanaya u gowracaya haddaba xadiidku wuxuu tilmaamayaa xoolahaynu dhaqananee rabaysnaayee dadla joogta ahaa hadday u dhaqmaan sidii duurjoogta oo kale oo markii la yisraado gowracaba ay didaan oo cararaan oo la gaadhi waayo iyaga laftooda gowracu inuu noqonayo xukumkii duurjoogta oo kale oo sidii duurjoogta oo kale loo ugaadhsanayo kalaa loo ugaadhsanaya oo leebkaa ayaa bismillaahi lagu ganayaa leebkaasi marka uu ku dhaco haddii marka la gaadho nolol loogu tagana waa la gowracayaa haddaan nololba lagu gaadhinee leebkii ay naftu kaga boodayna sidaasuu xalaal ku yihi ilaan leebkii marka wax lagu ugaadhsanayo bismillaahi markaad ku riddo qorigii baa la mid a wax alla wixii de wax lagu ugaadhsanayo bismillaahi marka uu ku dhaco sidaasa dee gowrac u ah marka yacni wuxuu tilmaamayaa un xadiidku in xoolaha laftoodii hadday fakadaan oo sidii duurjoogta la gaadhi waayo sidii ugaadha in loola dhaqmayo oo leebkaa lagu ganaa gowrac u ah sidaa hadduu ku dhinto bismillaahi waa in lagu rido bisinku ma waajib baa mise waa sunne horeynuu soo tilmaanno shaaficiyadu iyagu waxay qabaan inay basmaladu ay iska sunno tahay oo haddii laga tago aanu shaygii dee xaaraantinimoobeyn laakiin ahlucilmiga qaarkood ee waxa weeyaan iyagu shardi bay ka dhigayaan la'aantii aanay dabiixadu noqonayn xalaal maalikiyada iyo xanafiyadoo kale shardi bay ka dhigayaan lama dhaafaan oo waajib ah waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa oo laga fahmi karaa cagsigana iminka duurjoogtii ee waxaan u jeedaa dadla joogtii rabaysneed hadday duurjoogoo kala noqoto sidii ugaadhi oo kalea dee gowracoodii wataa leebka ay ku xalaaloobayso sidoo kale duurjoogta lafteedii hadday dadla joogtii oo kale la mid noqoto oo ay la gaadho oo ay noqoto wax dee la gowracan karo dee leeb baa lagu gowracaya la odhan maayo sidii xoolaha caadigaa loo biraynaya oo loo gowracaya marka kii duurka gelayay hadduu dadka usoo noqdana sidii xooloo kalunba loo qali kii dadka la joogay hadduu sida xayawaanaadkaasoo kala didana sidii ugaadhoo kalunbaa gowriciisu noqon macnuhu waa sidaas nebiguna qaacido guud buu bixiyo maa anhara dama u dukira smullaahi calayh waxaana laga soo reebay uun labada iliga iyo ciddida inaan waxba lagu qalan karin can nucmaan ibni bashiir waxaa laga wariyey can nabiyi nebiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala inuu nebigu yihi mahalulqaa'imi ka ku taagan tusaalihiisu waxa weeyaan calaa xuduud illaah ilaahay xuduuddiisa ka ku taagan waxa tusaale u ah waa ka aan xaaraantii ku dhicin ee waajibkiina ilaaliyey xaaraantiina iska xakameeyey kaa xuduudda alle ku taagan ee dhowrayn ku dhicin tusaalihiisu waxa weeye iyo wal waaqici ka ku dhacay fiihaa xuduudda dhexdeeda ee macaasida iska dhex dabaashay iyo dembiga iyo dulmiga labadaa masalkooda iyo tusaalahoodu wuxuu isku yahay ka masali qowmin waa sidii qolo oo kale kuwaasoo istahamuu u qori tuurtay calaa safiinatin doon doon laba khan leh mid sare iyo mid hoose ayay u qori tuurteen qolo walba khankay gelaso fa asaaba wuxuu haleelay bacduhum badhkooda callaaha khankii sare doonta wa bacduhum badhna wuxuu helay asfalaha khankii hoose doonta fa kaana wuxuu ahaaday alladii barhkaasi fii asfaliha doonta hoosteeda ku sugan idastaqow min almaa biyo markay doonaan halkan alladii mufrad baa laga dhigay alladiina lama odhan iyagoo jamaca noocun baa loo jeedaa oo lafdiguu mufrad ka yahay macnahase waa ka jamca mawsuulku bacduhumta lafteeda ayaa lafdiga mufrad ka ah macnahana jamac ka ah marka waxaa la ictibaariyey lafdigiiyo macnaha lama ictibaarin oo lama tixgelin alladii marka la leeyahay waa biictibaari lafdi oo yacni bacdigaa ama kooxdaa hoosta jamaca ka ah ilan macno fariiq iyo bacdi marka la leeyahay lafdigu waa mufrad macnaha laakiin waa ka jamco wax badan ida staqow min almaa waawil jamaacaha marka loo celinayana waa biictibaari almacnaa macnihii baa la tixgeliyey marka xagga macnaha marka la eegana ilan waa wax fara badane damiiru jamc baa u noqday xagga lafdiga marka la eegana ilan lafdiga waa ka mufrade mawsuulkii mufrad baa laga dhigay marka marna waa biictibaari lafdi marna waa biictibaari almacnaa fa kaana dabeed wuxuu ahaaday alladii kii fii asfaliha doonta khankeeda hoose ku sugnaa waa bacdigii ama badhkii ama kooxdii doonta khanka hoose gashay waxay ahaadeen idastaqow min almaa biyo markay dalbadaan ay doonaan maruu kuwa sii mara calaa man cidda fowqahum korkooda ahaatay yacni mar alle markay biyo u baahdaan ilan biyihii badda waa ka sarreeyaane dee dadkaa ka sarreeyay sii marayaanoy sii jiidhjiidhayaanoo sii marayaanoo soo marayaan fa qaaluu dabeed waxay yidhahdeen kuwii khanka hoose ku jiray low annaa haddii innagu kharaqnaa aynu dilaacinno fii nasiibinaa qaybteennan kharqaa dilaacin innakaaba biyaha uga dhowe halkan hoose haddaynu ka dalooshanno biyuhu aynoo soo galaane oo walam nuudi aynaan dhibaataynba man fowqanaa cidda inaga sarraysaba aynu jiirjiirhka ka dayno ay lakaana xasanan dee jawaabka usoo qadarlow oo haddaynu halkeennanba dalooshannoynu kuwan sare jiirjiirhka ka dayno hee dee lakaana xasanan saasaaba inoo fiicnaan lahayd nebigu waxau idhi haddaba fa in yatrukuuhum fa in yatrukuu hadday kuwii sare ka tagaan hum kuwa hoose oo waawul jamaacahana kuwa khanka sare u celi humtana kuwa khanka hoose marka fa in yatrukuuhum kuwan khanka sare kuwan hoose hadday ka tagaan iyaga iyo wamaa araadu waxa ay damceen kuwii sare kuwii hoose hadday iska daayaan iyaga iyo wixii ay damceen oo doonta inay dalooliyaan ah halakuu way halaagsamayaan kuwii sare iyo kuwii hooseba jamiican xaalayihiin dhammaantoodoo doonta intay biyuhu soo galaan ayaa qolada sare iyo qolada hoose labaduba ay qarqoomi ilayn doon keliya wada saaran yihiin uma kala duwanee wa in akhaduu hadday kuwan sare qabtaan calaa aydiihim kuwan hoose gacmahooda gacmaha intay iska qabtaan ay yidhahdeen doonta daloolin maysaan najow way badbaadayaan kuwii sare wa najow waanay badbaadayaan kuwii hoosena jamiican xaalayni dhammaantood kuwa sare iyo kuwa hooseba yacni hadday gacanta qabtaan oo yidhahdaan daloolin maysaanna kuwii sare iyo kuwii hoose labaduba waa badbaadayaan xadiidkan wuxuu tilmaamayaa muhimadda alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar muhimadda ay leedahay in bulshada wanaagga la faro xumahana loo diido in qofka daalinkaa gacanta la qabto dembigana loo diido sida ay muhiimka u tahay buu xadiidku tilmaamaya rasuulku waxaanu ku misaalay tusaale la yaab badan oo min arwaci alamhila tusaale wax lagu tilmaamay kuwa ugu cajabta badan waana min wasaa'il tacliim marka dadka wax la barayo tusaalahay garan karayaan iyo waxay arkeen in wax loogu tusaaleeyo macnihii buu maskaxda usoo dhoweynayaa fahamkiina wuu fududaynayaa marka rasuulku waxa uu ku tilmaamay labadaa qolo kuwaa dembiga faraha kula jiray dembaabaya iyo kuwa hagaagsaneen dembaabayn labadaa qolo wuxuu ku masalay laba qolo oo doon wada raacay khan sare iyo khan hoose leh kuwa xagga sare fadhiya waxay ka dhigan yihiin dadka wanaagsan bulshada kuwa xagga hoose fadhiya waxay ka dhigan yihiin bulshada kuwa dembaabaya xun macnuhu waxa uu yahay markaa sida doontaa labada khan leh kuwa sare hadday kuwa hoose gacanta iska qaban waayaan ay u daloolinayaan dabadeed ay u qarqoomayaan oo kulligoodba ay wada halaagsamayaan ayaa bulshada adduunka ku dhaqanna ay ka dhigan tahay oo waa dad doon wada saaran markaa kuwooda wanaagsani kuwada kuwooda xun hadday gacanta iska qabtaanna way wada badbaadayaanoo cuquubo caami kusoo degi mayso hadday ku daawadaan dembiga oo ay u daayaan oo u diidi waayaanna way wada halaagsamayaanoo cuquubo caama kusoo degaysa markaa ninkaa xumaha samaynaya daalimka ee dembiilaha ihi waa nin doontii la wada saaraa hoosta ka daloolinaya dee haddii lagu daawadana way degi haddii laga qabtana way badbaadi markaa aad iyo aad bay muhiim u tahay in dadku kaxun ay iska qabtaan ma aha inuu kaxuni ree hebel noqdo innaka waxaa laynagu imtixaamay daalinku waa ree hebel wey kol hadduu ree hebel yahayna cidi u dhowaan mayso laakiin waajibku wuxuu ahaa dembiiluhu waa dembiile reer ma ah daalinkuna waa daalin macnaha waxaynu u jeednaa reer wuu ka dhashay laakiin dembiga iyo dulmigu reer ma yaqaanee dembigu waa dembi dulmiguna waa dulmi sidiisa qofka ugu dhowoy inuu qabto ayaa waajibku ahaa siduu nebiguba tilmaamay sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan unsur akhaaka daaliman aw madluuman walaalkaa u hiili hadduu gardaran yahay haddii laga gardaran yahay nebiga markii la weydiiyey hadduu haddii laga gardaran yahay waanu hiilin isagu se hadduu gardaran yahay sidaan ugu hiiliyaa dee wuxuu yidhi taxjuzuhu cani dulm fadaaka nasru dulmigaad ka qaban kaasaa hiil iyo gargaar u ah laakiin xaalkaagu hadduu noqdo sida gaaladii jaahiliyadii hore carbeed waxay ku gebiyi jireen ay kusoo halqabsan jireen wahal ana ilaa min khusayata in qawat qawaytu wa in tarshud khusayatu arshudu xaalkaagu hadduu noqdo anigu ree hebel mooye ma cid kalaanahay hadday hanuunaanna waan la hanuuni hadday halaagsamaanna dabkaan kula dhici waa tamaanta taagan nebiguna sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ina annaasa idaa ra'w aldaalima falam yaakhuduu calaa yadayh awshaka an yacumahum allahu biciqaabin minhu xadiidkaa sunanta ku sugan abuubakrin sidiiq laga wariyey wuxuu nebigu yidhi dadku markay daalimka arkaan iyo dembiilah ee ay gacmaha iska qaban waayaan waxay u dhow yihiin ilaahay cuquuba inuu ku caamiyeelo kulligood kooda wanaagsan iyo kooda xunba marka ummaddu daalimka haddaanay gacanta iska qaban dee doontu way degaysaa degiddeeduna waa in cuquubo caama ummadda lagu halaago ay kusoo degto marka bulshada waajibka saaran waa inay daalinka gacanta iska qabtaan cidda uu yahay iyagoon eegin can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasuulullahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam aldahru ay dahru lmarhuunu dhabarkii la rahmay ee rahanta loo haystay yurkabu waa la fuulayaa oo binafaqatihi nafaqadiisa iyo masruufkiisa lagu fuuli macnaha in calafkiisa iyo daryeelkiisa iyo nafaqadiisa la siiyo sababteeda ayaa dhabarkiisa in la fuulo bannaynaysa idaa kaana markuu ahaada dhabarkaasi marhuunan mid la rahmay oo neefkii gaadiidka ahaa ama geel ahaa markuu yahay mid la rahmay oo qof uu rahan u haysto isagoo xoolihiisii ku sugaya waxaa la gaadiidsan karaa oo la fuuli karaa oo la munaafacaadsan karaa iyadoon nafcigaasi neefkii waxba u dhimayn oo dee in la gowraco kale ma bannaana de waayo neefkiiba meesha buu ka baxaya ilaa aduu meliida waa rahanuun laakiin wixii aan neefka waxba u dhimayna laakiin manaafacaadsi uuna waxay ku bannaan tahay daryeelkiisa iyo nafaqadiisa la nafaqaynayo walabanu darri ay walabanu daati darri tii liska ama caanaha u saaxiibka ahaydee irmaanayd caanaheediina yushrabu waxa lagu cabbayaa binafaqatihi yacnii neefkan nafaqaynta la nafaqaynayo ee calaf iyo cunto wuxuu u baahdaba la siinayo idaa kaana markuu ahaado huwa isagu marhuuna mid la rahmay oo rahan loo haysto wa cala aladii kii korkiisana waxaa yarkabu neefka fuulaya gaadiid ka dhiganaya ama raranaya oo wayashrabu cabbayana oo wayashrabu caanihiisana cabbaya wa cala aladii kii korkiisa waxaa yarkabu neefka fuulayay gaadiid ahaan oo wayashrabu caanihiisana cabbaye waxa saaran annafaqatu dee inuu nafaqeeyo masruufo neefkiyo wixii uu baahda ee daryeela iyo calafa iyo cunto ah u siiyo xadiidkan waxaa laga qaadanayaa masalan qof qof kale dee geshi ama deyn ku yeeshay hadduu yidhaha kuma aaminaye eh waxaan doonayaa inaad wax ii rahanto rahanku waa shayga shayga dee loo haysto marka qofkii ma mulkiyayo laakiin rahantan wuxuu u haystaa xaq ka maqan inta loo keenayo oo wuxuu odhanayaa hadda intaad soo celinayso waxaaye waxaasaan ra- rahankaaga sii haysanaya marka innagu wanaka waxaa waa la rahmay soo maha oo soomaalihaan waynu adeegsanaa marka tusaale ahaan nin dee qof deyn ku leh ayaa dee xoolihiisii wax ka mid ah neef geelaabu tusaale ahaan dee uu yidhi kanaan kaasii rahmayaay oon rahantaa u haysanaya ama ninkiibaaba yidhi intaan deynta kuu soo celinayo neefkan rahan usii ha- kanaan rahmee sii hayso marka neefka muu mulkiyin qofkan eh, rahanta agtiisa uu ku yahaye wuxuu u haystaa uun xaqaagii ha kuugu soo noqdo haddaba waxaa la shee- khulaasada xadiidku wuxuu tilmaamayaa ninkan xoolahan agtiisa lagu rahmay ile isagu ma lehe eh maxaa uga bannaan waxa uga bannaan wixii neefka aan waxba yeelayn inuu ugu intifaaco bishardi inuu neefkii masruufuu nafaqeeyo oo cunto iyo calaf iyo wuxuu baahday iyo cabitaanba u siiyo iyo biyaba sida maxay inuu masalan fuulo oo kale inuu rarto oo kale inuu biyo ku soo dhaansado inuu caanihiisii cabo waa wax intifaaca neefkiina waxba yeelayn isagiina u bannaan laakiin ugu bannaan nafaqaynta uu nafaqaynaya neefkan ayaa manaafacaadkiisan u baneeyey haddaanu nafaqaynayn dee u bannaanaan mayso ninkii laha wax siisanayo wuu- halkaasunbuu u joogi marka wacala aladii yarkabu wayashrabu annafaqatu hadihi aljumla mu'akidatun liljumlati aluulaa hadalkii hore nebiga unbaa hadalkani sii adkaynaya waayo neefkii in nafaqadiisa lagu manaafacaadsan karo xadiidka inta horaa lagu caddeeyeyba aldahru yurkabu binafaqatihi ida kaana marhuunan walabanu darri yushrabu binafaqatihi ida kaana marhuunan marka neefkii xoolaha ay rahmanaa waxaa lagu gaadiidsan karaa oo lagu fuuli karaa ama caanihiisa lagu cabbi karaa marka la nafaqaynayo ee ninkan agtiisa uu ku rahman yahay uu daryeelayo macnahaasunbaa markii la caddeeyey waxaa lagu sii adkeeyey wa cala aladii yarkabu wayashrabu annafaqatu marka macnahaasi ma cusbe eh waa ta'kiidun lilmacna alawal macnaha horunbaa lagu sii adkaynaya can asmaa binta abi bakrin waxaa laga wariyey qaalina tidhi kunnaa waxaanu ahay nu'maru kuwa la amro cinda alkusuufi cadeedmadoobaadka agtiisa bilcataaqati xorayn aanu addoommada xorayno cinda alkhusuufi ayay ayay nusaqa qaarkood qorayaan marka kaasina waa dayax madoobaadka mid walbana ka kale waa soo hosgelaya marka ama cadeed madoobaad ha noqdo ama dayax madoobaad ha noqdo labadaba dee waxaa la sunneeyey in acmaasha wanaagsan iyo dikriga iyo ducada iyo loo degdego waayo waa aayad culus oo dhacday aayadda noocaasoo kale markay dhacdana waxaa loo cararaa xagga cibaadada si ilaahay culayska u kor qaado waayo waa arrin cabsi iyo waxa weeyaan khawf sababaysa wamaa nursilu bilaayaati ilaa takhwiifa oo lagu xasuusanayo dee dhacdadii qiyaamada iyo waxyaabaha waaweyn ee inaga dambeeya cadeed iyo dayaxaba marka nuurka laga qaadi doono waa madhar dee ku xasuusinaya kaa dambe kunnaa nu'maru waxay culimmada ahlulxadiidka iyo musalaxuba ay yidhaahdaan saxaabigu markuu yidhaahdo kunnaa nu'maru ama min asunnati kada sunnada waxa ka mid a ama calaa cahdi nebiyi xilligii nebiga sidaanaanu ahayn ama kunnaa nu'maru waa nala fari jiray waxaa la yidhaahdaa eh, siiqada noocaasa saxaabigu markuu yidhaahdo waxaa la yidhahaa mawquufun lafdan wa marfuucun xukman xagga lafdiga waa ka mawquuf oo saxaabiguu ku joogaa hadalkan saxaabigaa leh xagga macnahana waa ka marfuucoo wuxuu la xukun yahay kii nebiga loo kor yeelay rasuulku uu yidhi sababtoo ah aamirkoodu iyo naahigoodu nebi maxamed buu ahaa cid kaloo amar iyo nahyiisiisa may jirto marka markuu leeyahy kunnaa nu'maru alaamiru rasuulullah ka amrayaa dee waa rasuulka cid kaloo dee ka amar qaataan oo shareecada kala kulmaan may jirin marka sidaasaa loo leeyahay waxa weeyaan lahu xukmu rafci wuxuu la xukum yahay xadiidkii marfuuc ah ee nebiga loo kor yeelay oo waa fii xukmi rafci marka waxay tidhi waxaa nala amri jiray kol haddii cadeed ama dayax madoobaada inaanu xorayno sababtuna waxay tahay qurubaadka iyo khayrkaa loo cararaa marka culays dhaco wa xadiidkii ibnu cabbaas fi sunan nebigu waa kilaa idaa ra'aytum aayatan fasjuduu aayad haddaad aragtaan sujuuda macnaha tukada waa bimacna salaa sujuuda ayaa looga jeedaa walidaalika abaaraha waaweyn markay dhacaan iyo dayax madoobaadka iyo cadeed madoobaadka dee waxaa la sunneeyey salaad baynu tukan oo salaatulistisqaana waa roobdoonta salaatulkusuufi ama khusuufina waa cadeedmadoobaadka ama dayaxmadoobaadka marka waa xaggii allo loo cararayo waxaa kaloo nebigu sala allahu caleyh wasallam yidhi arrinkaa markaad aragtaan fadcu llaha wasalluu waactiquu ilaahay barya oo tukada oo wax horeeya cataaqaduna waa min tacbiiri laazim wa iraadati- wa iraadati almalzuum laasimkii baa la cabiray malsuumkii baana loo jeedaa cataaqadu waa xorowga oo cataqa wuu xoroobay weeye waa la xoreeyey maaha cataaqaduna waa xorowgii laakiin waxaa loo jeedaa bimacna alictaaq xorayntii oo actaqa ayaa bimacna alictaaq ah ilan actaqa waa xoreeyey ictaaqan xorayn cataqa cataaqatanna waa waa xoroobay xorow yacni markaa waxaa loo jeedaa xorayntii marka laasimkii baa la cabiray ilan marka wax la xoreeyo ayay xornima ka dhalataa soo ma cataaqadu maxay ka dhalanaysaa ictaaqa marka laasimkii oo yacni xorowga oo addoonkii xoroobay baa la cabiray waxaana loo jeedaa xorayntii wax xoreeya oo waa bimacna alictaaq marka calaa kullin waxa uun sunno ah aayaddaa weyne hadday dhacdo waa aayad weyn eh in camalka wanaagsan loo degdego salaadii ugu mudan tahay oo sadaqadii ku xigto oo ducadii ku xigto in loo degdego oo istikfaartii ku xigto albukhaariyu bukhaari qaala wuxuu yihi qaala nabiyu nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam likulli imri'in maa nawa likulli imri'in ruux walba waxa u sugnaaday maa nawa wuxuu niyoodo walaa niyata niyadi uma sugnaanin linnaasi kii ilowsanaaye halmaame iyo walmukhti'i kii gafay ama waxa weeyaan ka ma'ay xadiidkani waa mucallaq in badanna wayna soo marto musanifku markuu sanadkoo dhan intuu xadfo uun qaala rasuululaahi toosuu idhaahda tacliiq baa la ydhaha oo dee sanadkiibuu gooyey laakiin dee mucallaqaadkan bukhaari waa saxiixoo isla saxiixa laftiisuu xadiidkani isagoo musnad ah oo sanadkiisi xidhiidhsan yahay wuu ku soo arooriyey marka hadduu mucallaq haddaya isagoo mawsuulana wuu ku keenay bukhaariga laftiisa marka likulli imri'in maa nawaa ruux walba wuxuu leeyahy wuxuu niyooday waxay tilmaamaysaa acmaashu waxay ku ansaxdo ama ay ku sugnaanaysa ajar iyo abaal lagaga helaa waa in niyo wanaagsan lala helo haddaba walaa niyata linnaasi walmukhti haada laysa min alxadiid bal huwa min kalaami albukhaari walaa niyata linnaasi walmukhti'i waa istinbaadkii iyo fiqigii imaamu lbukhaari xadiidka uu ka soo qaatay ee hadalkii nebiga iyo xadiidka ka mid ma ah ilan bukhaari fiqu lbukhaariyu fii taraajumi waa ta la ydhaa oo yacni abwaabta uu dhigayo iyo istimbaadaadka uu kala soo baxayo axaadiida waxaa ka muuqanaya fiqiga xeesha dheer ee bukhaari u lahaa oo inaanu muxadisuun ahayna muxadis waa faqiih waayo fiqigaba dee xadiidkiiyo kitaabka laga qaadanaya marka waa hadalkii bukhaari muraadkiisuna waxa weeye kol haddii nebigu yidhi likulli mri'in maa nawaa muxuu ka istimbaaduu kala soo baxay dee laa niyata linnaasi walmukhti oo qofkii hadduu halmaamay oo uu ilaabayba waanu shaygii niyeysan ama uu kama'ayba oo aanu u qasdin dee waxa weeyaan niya uma sugna kol haddaanay niya sugnaynna ajar iyo abaal iyo dembi midna sugnaan maayo waayo waxa dembigu ku sugnaanayo ee ajarku ku sugnaanayo ee qofka lagu abaal marinayaa sawaaban wa cuquubatan waa niyadii iyo camalkii marka tusaale ahaan dembi buu galay isagoo ilowsan adnaba naasiyan laa yu'aakhadu bih lagu qaban maayo waayo laa niyata linnaasi maalan facala khayran biduuni qasdin maba niyoone qasad la'aan buu khayr isaga sameeyey laa yu'jaru laga abaalmarin maayo waayo dee inama alacmaalu binniyaat abaalku wuxuu ku sugnaanayaa binniya marka biduuni qasdin baad wax iska samaysay wax raada ma yeelanayo waxa aahaartu kaga ratibmaysaa shayga waa binniya walaysa calaykum junaaxun fiima akhtatum bihi walaakin maa tacammadat quluubukum dembi idinkama saara waxaad ku gaftaan ee ku kama'daan eydaan u badheedhin laakiin wixii qalbigiinnu u qasteed niyeysataan ayaad abaalkeeda leedihiin oo cuquubo iyo iyo hawaab wixii ka dhashaba laydin marinaya can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyey radia allahu canhu rabbi raalliha ka noqday caninabiyi wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala inuu nebigu yidhi idaa ataa markuu la yimaada axadakum midkiin khaadimuhu shaqaalihiisu biacaamihi cuntadiisii gacanyarahaagii markuu cuntadii kuu keeno fain lam yujlisu haddaanu fadhiisin macahu la jirkiisa falyunaawilhu ha siiyo luqmatan kol in afka la geliyo aw luqmatayni ama laba goor wax afka la geliyo aw uklatan ama mar wax la cuno aw uklatayna ama laba jeer wax la cuno waa uun isku mid yacnii hal mar ama laba jeer wax afka la geliya ha siiyo ha u dhiibo fa innahu maxaa yeele shaqaalahani weliya wuxuu maamulay cilaajahu samayntiisi iyo diyaarintiisii cuntada riwaayaadka qaarkoodna fa innahu weliya xarahu wuxuu maamulay kulaylkiisii wa cilaajahu iyo samayntiisiiyo isagaa madbaha galay oo dabka galay oo dhididay oo siniintiisii ku baxday wuu ku xaq yeeshay marka laba mid inaad fadhiisiisoo tira kaale ila cun waa sida wanaagsan ee fadliga badan ee akhlaaqda wanaagsan ay waxa weeyaan ku sugnaanayso iyo taa inaanad samaynoo aad dee indhihiisa iska jeedisood wax siiso yacni waa mithaaluun luqma aw luqmatayn laakiin wixii aad siinaysaba wax uun dee qofkii aad ku qanciso indhihiisii aad isaga jeedinayso ilaan waa qof ku xaq yeesho ishiisii la socoto oo waxbaa kaa soo gaadhi kara marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa dee waxa weeyaan akhlaaqiyaadka islaamku sida iyo dhaqankiisa uu wanaagsan yahay qofkii shaqaalaha sida loo tixgelinayo ee aan loo yahaanayne dadka qaarkood carabahaasaan in badan ku arkay markay ku casuumaan waana arrin aadaad uga naxasa markaad aragto markay ku casuumaan waxaad arkaysaa inta badan iyaga shaqaalaha ku badan iyo adeeg iyo gacanyaraha dadka dee u adeega marka ninkii shaqaalaha ahaa ayaa ku soo dul joogsanaya oo mar bunkiibuu kuu shubayaa mar timirtiibuu kuu dhiibayaa mar cuntadii shay isagu afsa weliba uu taagan yahay ma fadhiisanayo uu ku dul taagan yahay dadkaasi markay meesha ka fulaan ay ka tagaan baa laga yaabaa in wax yar loo dhigoo la siiyo intaa kale bal ka waran qof wax cunayo kudul aad kudul taagan inaku dhaqan kaamil yahay alxamdulilah dadkeena soomaalida kumaan arag waa dhaqan aan fiicnayn waabuu ku ilayn karaa waxaa dhacday meel aanu ka afuranay ramadaanta sacuudiga ayaa sidaasoo kale ninbaa dee ninkii shaqaalahabaa bunkii iyo wixiibuu shushubaya waa la adimay waa waa ramadaan gacantaan soo qabta waxaan idhi soo fadhiiso afur ninkii meeshaba dee nacasuumay joogay baa gacantai qabtay u yidhi kadaa kadaa marka waxaad mooddaa inuu leeyahay ha naga barina wey ma fadhiistaane iska daa adigina dee afurkuba kaa dhaadhic nin ku dul taagan kuu dhandhami maayaba marka calaa kulli xaal dabeecaddaa inaku ma lihin dabeecad fiicanna ma aha runtii dhaqan wanaagsan ma aha qofkan shaqaalihi xaq buu leeyahy wuxuu kuu dul taagnaanaya ama adigu dee iska adeego shaqadaada wado oo isagu meel kale ha ku cuno ha ku afuro ama ha kula soo fadhiisto marka iminka xadiidka nebiga sidaa uu rasuulku sheegay sala allahu calayhi wasalam dhaqanka islaamku waa kan ama soo fadhiisiyo ha kula fadhiisto ama cuntaduu keenay wax ka siiyo dee meelihiisa ha ku cuno laakiin ha ku dul taagnaado ilaa maanta ilaan waa qof nafley oo isaguba baahane waa arrin aad iyo aad u culus can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyay can inabiyi nebiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala inuu nebigu yidhi low duciitu haddii la iigu yeedho ilaa kuraacin mijo adhi karaaciin baynu dhahnaa mijaha hoose lugaha hoose adhi aw diraacin ama dhudhun adhi macnaha wax yar unbuu ka tilmaamaya low duciitu haddii la iigu yeedho ilaa kuraacin mijo adhi ama karaaciin aw diraacin ama dhudhun adhi haddii la iigu yeedho yacni waxa weeyaan waa duubkaa hore dhudhun adhi haddii la iigu yeedho la ajabtu waan yeeli lahaa oo ma diideen walow uhdiye haddii la ii soo hadiyeeyo ilaya aniga diraacun dhudhun adhi haddii la ii soo hadiyeeyo aw kuraacun ama mijo adhi waa karaaciinka kaynu dhahnee la qabiltu waan aqbali lahaa xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa tawaaduca iyo isdhulliggii nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam maaha uun marka casuumad lagugu yeedhayo meel weyn ama wax weyn inaad filato wax yar haddii lagugu yeedho iyo wax weyn haddii lagugu yeedho labadaba waa inaad aqbasho laakiin hadduu haddaad dadka qaarkoodna hore ka yeesho qaarkoodna aad diiddo oo dadka marka hore sii qiyaasato ninka waxyara haystana markuu kuu yeedhaba horaad ka ajiibasa hadal ku celin maysa kuwi iska miskiinoon waxba ku ogeyn maalintu ku yidhaa kaale ila qadeen waad ka cudurdaaranaysaa waxoogaa yara isla weyni ba halkaa ku jirta laakiin tawaaduciiyo isdhulligii nebigu sala allahu caleyhi wasalam wuxuu ahaa nin waxaystiya ninaan waxaysanba kii u yeedhaba inuu aqbalayo ajiibayo dee tawaaduca nebiga ayaa gaadhi kara laakiin waa inaanu ku dayanno oo inu ku dadaallo marka dee wixii laguu soo hadiyeeyena waa sidaasoo kale haddii wax yar laguu soo haddaad taa war waxaan maxaad waxaan maxaad nooga keentay haddaad tidhaahdo waa qalad qalinna ha ahaado qalin xabad cadara wax haba yaraado wixii laguu hadiyeeyey ile ninkan gashi kumaad lahayn oo deyn kuu gudayaa ma jirtood hore ugu lahayde yacni ma odhan kartid maxaad iigu yaraysa wixii lagu siiyaba jazaaka allahu khayra marka waxaa laga qaadanayaa hadyiga nebiga iyo isdhulliggii nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam iyo tawaaducii nebiga wax yar iyo wax weyn wixii loogu yeedhaba ama loo hadiyeeyaba waa aqbalayoo ma celin jirin marka waa sunno nebi sala allahu caleyhi wasalam dadkuna inay xasuusnaadaan ay muhim tahay can anasin bukhaari wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi ataanaa waxaa noo yimid rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu caleyhi wasalam fii daarinaa daarteedanuu noogu yimid haadihii ee taniya fastasqaa dabeed uu waraab dalbo biyo isoo waraabiyi uu yidhi faxalabnaa dabeed waxaan u soo lisnay lahu nebiga shaatan lax lanaa annaka noo sugnaatay humma shubtuhu dabeed waxaan ku badhxay caanihii laxda min maa'i bi'rinaa ceelkayaga haadihii tani ah ceelkayagan biyihiisii baan ku badhxay macnaha caanaha yaraayo dee waan ku badiyey kol haddii dee aanu waxani iib iyo baayac mushtari ahayn oo dee qof waxaad siinaysa ay tahayna wixii aad ugu farabadinaysayd ugu wanaajinaysa waa kuu bannaanta fa actaytuhu dabeed nebiga ayaan siiyey buu yidhi caanihii iyo biyihii isku badhxanaa wa abuu bakrin abuu bakrna can yasaarihi bidixdiisa ayuu ka fadhiyey wa cumaru cumarna tujaahahu hortiisa ayuu fadhiyey wa acraabiyu nin reebaadiyena can yamiinihi midigtiisa ayuu ka fadhiyey falamaa faraqa markii uu ka faaruqay nebige uu dhammaystay caanihii intii uu ka cabbayey markuu ka faaruqay qaala cumaru cumar wuxuu yidhi haadakani abuu bakrin waa abuu bakr qadamahu lifadlih wuxuu u hormarinayaa dee ummadaba ka u fadli badan waa abuu bakr bacda rasuuliillah marka wuxuu yidhi cumar waa abuu bakar waa kana sii buu cumar ku yidhi rasuulka fa actaa dabeed nebigu wuxuu caanihii siiyey intii soo hadhay fa actaa wuxuu nebigu siiyey alcaraabiya ninkii reebaadiyahaa buu siiyey fadlahu dheeraadkiisii intii caanaha ka soo hadhay ee baaqiga ama hambadii ninkii reebaadiyaha ayuu siiyey uma qaala dabeed nebigu wuxuu yidhi al aymanuuna ay almuqadamuuna kuwa la hormarinaya al aymanuuna kuwa midigta fadhiya weeye kuwa midig yacnii had iyo jeer kuwa midigta xiga weeyaan kuwa mudnaanta lihi al aymanuuna ay almuqadamuuna alaymanuun kuwa la hormarinaya waa kuwa midig ama yuqadamu imaa inaad dee ism usoo qadarto ama ficil ficil haddaad usoo qadartana dee yuqadamu laymanuuna faacil buu noqon alaymanuun ism haddaad usoo qadartana dee khabar buu noqon ficil haddaad usoo qadartana wuxuu noqonayaa ay yuqadamu waxaa la hormarinaya alaymanuuna kuwa midig alaymanuuna kuwa midig waa takiid oo aymanuuntaa horunbaa lagu adkaynaya alaa hooyaay fa yaminuu midigaysta qaala wuxuu yidhi anasun anas fa hiya iyadu damiirku wuxuu noqonayaa albadaa'atu bilaymani siyaaqa bilowga midigtee laga fahmay oo macnaha in midigta lagu bilaabaa sunnatun sunno weeyi fahya ay ilbadaa'atu bilaymani midigta in lagu bilaabaa sunnatun sunno weeyi ayuu alaaa maraatin saddex goor yidhi anas xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa awalan dee ikraamka qofka kuu yimaado ee wax ku weydiista kolba wixii ugu mudaneed haysuun inaad ku ikraamayso biyuu weydiistoo dee caano wixii ugu sharafta badnaayay markaa hayeen biyahana way ugu farabadiyeen marka meel la wada fadhiyo cunto iyo cabbitaan in horta laga bilaabayo ciddii waxaan dalbatay nebigaa laga bilaabay sala allahu caleyhi wasalam iyadoo jamcii uu fadhiyo la odhan maayo hadduu qof yidhaa werbiyey soo waraabi la odhan maayo yaa midigta fadhiya horta ninkan waxaan dalbaday isagaa u xaqley isagaa laga bilaabay markuu isagu dhammaysta kadib bay noqon yaa ku xigaya al ayman fal ayman ninba ninkuu ka midigeeya markaa markaa nebiga markii lagu bilaabay ayaa cumar wuxuu yidhi markuu nebigu dhammaystay cumar baa yidhi abuubakar waa kan abuubakarna bidixduu fadhiya abuubakar nebigu ma siinin ninkii reebaadiyaha ee midigta ka xiguu siiyey wuxuu ku tababarayaa oo u tilmaamayaa sunnadu inay tahay kol haddii qofkii wax dalbaday isaguu dhammaysta wixii ka dambeeya qofka midigta ka xigaa xaq u leh qof yar iyo qof weyn nin culimaa iyo nin caamaa cidduu doona ha noqdo midigta in la siiyaa markaa sunno ah kii midigta fadhiyey isagu hadduu door biduu yidhaa meye abuubakar sii xaq buu u leeyay hadduu ka tanaasulo laakiin isagu isagaa lagu bilaabaya isagoo ka tanaasula mooyaane marka sunnada cuntada iyo cabitaanku waa taa waxaa ka duwan baa culimadu yihahdeen sunnatulkalaam o dee nimankii saxaabada ee nebiga u yimid markii ninkii yaraa uu doonay hadalka inuu bilaabo rasuulku wuxuu ku yidhi kabir kabir ka weyn ka weyn war weyne weyne macnaha sunnatulkalaami lilkabiir dad meel wada socdaa markay meel yimaadaan ee hadal la doonaya ninka weyn baa hadal kale waa sunnada kalaamka laakiin sunnatu tacaami wa sharaab waa al ayman ka midig baa leh oo la siinaya sida xadiidkanba ku cad can caaishata waxa uu bukhaari ka wariyey caaisha radiallahu canha rabbi raalliha ka noqday qaalad inay tidhi kaana nabiyu nebigu wuxuu aha sala allahu calayhi wasalam yaqbalu mid aqbala alhadiyata hadiyada waa aqbali jiray wa yusiibu waanu ka abaalmarin jiray calayha hadiyada yacnii qofka hadiyadu keena wuu ka aqbali jiray abaalgudna waa siin jiray oo yacni hadiyadaa uu keenay beddelkeeda waxbuu ku abaalmarin jiray intuu doona halleekaado halkan culimmadu waa isku khilaafaan oo waxay yidhahdaan waxaa la yidhaha hadiyatu thawaab qofku inuu wax u bixiyo qofka horta iskii isagu inuu uga abaalgudo waa waa sunnadii rasuulka waana akhlaaq wanaagsan oo iyadoon qofku kugu shardiyin kaana doonay niyadiisana aanay ahayn hadiyad buu kuu keenay aduu wax kale inaad u weydaarisood ugu beddesho waa akhlaaq wanaagsan isagoon kani kaa dalba niyadiisana aanay ahayn taasi khilaaf ma leh laakiin waxaa khilaaf leh qofka wax bixinaya marka horeba hadduu u bixinayo wax ka badan ka hel taasaa la yidhaha hadiyatu thawaab waxbuu hadiyeynayaa laakiin abaalmarin wax kaluu ku doonayaa ma bannaanta mise ma bannaana imaamu shaafici isagu wuxuu qabaa sida qowlkiisa jadiidka ku xusan xaafidkuna uu fadxiga kaga soo naqlinayo imaamu nawowina majmuuca uu kaga soo naqliyey waxa uu shaafici odhanayaa alhibatu lithawaabi baatilatun laa tancaqidu liannahaa baycun bihamanin majhuulin in wax loo hibeeye abaalmarin ku hel darteed wuxuu yidhi waa baatil oo guntami mayso mana ansaxayso waayo wuxuu yidhi waa baycun bihamanin majhuulin waxay la mid tahay in wax lagu iibinayo qiimo aan la garanayn ilan bayca waxyaabaha waxyeela jahaalada iyo qararkaa ka mid a waxaynaan laba garanayn oo lagu kadsoomayo marka wuxuu yidhi waa shay lagu iibinayo qiimo aan la garanayn oo masalan dee markuu hadiyaddii bixinayo wuxuu ku doonayaa waxaan macluum ahay inuun la garanayno majhuula ilan waxa la siin doono inuu ka badan inuu ka yaraan lama garanayo laakiin isagu waxbuu ku doonayaa sidaasay ugu ekaatay baycun bihamanin majhuul mana bannaana madhabka shaafici waa sidaa culimo kalena waxay yidhahdeen maya dhibaato ma leh haba niyoodo ha doono in wax loogu bedele eh waa iska bannaantay calaa kullin tab wanaagsan ee sunnadii waxa weeye qofku isagoon waxba ku doonayn inuu hadiyadii bixiyo ka wax loo hadiyeeyena uu ka abaalgudo iyadoon lagu shardin oon laga dalbin sida fiicani waa sidaa ee sunnada nebigana ah sala allahu caleyhi wasalam kaana nabiyu sala allahu caleyhi wasalam yaqbalu alhadiyata wa yuhiibu calayha waa aqbali jiray waanu ka abaalin jiroo qofka u keenay wuu u abaalgudi jiroo wax kale ayuu ugu bedeli jiray wallahu subxana wa tacala aclam